bismillaahi raxmaan raxiim abiin macno wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacno wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegantaha afar iyo labaatanka janawari laba kun afar iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhageysan doontaan haddii rabbi uu karaan noqdo waxaa ka mid noqon doonaa wararkii ugu dambeeyey isbedelka ay sameeyeen wararkii ugu dambeeyey wax kabedelka arrimaha dastuurka habraaciisa aan soo qaadan doonaa barnaamijkaaad ku maqli doontaan guusha xulka galmudug ay gaareen fiinaalka iska xaadiriya ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa haddii rabbi uu karaali noqdo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxay ku kala qaybsameen arrinta ku aadan wax kabedelka habraaca dalka ee danka ama wax kabedelka habraaca dastuurka dalka barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii rabbi uu ka raali noqdo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha maamul goboleedyada oo fiinaalka galmudug ay tagtay wacdarihii dhacay wareysyadii halkaasi laga soo qaaday wax walba ku saabsan ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa haddii eebweyne laga helo farsamadu cabdiwahaab tibintin oo julo shaakir mar kale wareegga warka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
mar kale habeen macno wanaagsan aan ku bilowbo tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir saxiisala wuxuu kaga socdaa tuulada ciyaaraha dalka stadium muqdisho ciyaarta samafiinaalka midii ugu xiisaha badneed waxaa wada ciyaaray galmudug iyo sidoo kale xulka gobolka banaadir ciyaartan waxay ahayd ciyaar aada iyo aada u xiiso badan waxayna ahayd mid kamid a ciyaaraha ugu xiisaha badan ee tartanka markii loo eego oo saameynteeda wadatay xulka jub xulka galmudug ayaana finaalkiis ka xaadiriyay kadib ciyaarta barbardhac sagaashankii daqiiqo eber iyo eber lagu kala bixi waayay rigoore laysla aaday guusha ugu dambeyn waxay ku dhacday galmudug finaalka tartanka iska xaadirin hirshabelle ay wajihi doonaan ciyaartan waxay ahayd mid kamid a ciyaarihii ugu xiisaha badnaa taageerayaashii ugu badnaan ee soo xaadireen waryahayga xasan salaax xasan laki oo arrimaha ciyaaraha si weyn maalmihii ugu dambeeyey garoonka kasoo tabinayay ayaa ciyaarta markay ilaatay kadib wuxuu wareysi ka qaaday qaar ka mid a taageerayaasha galmudug iyagoona si adag kaga hadlay guushana soo dhaweeyey qaarkood oo hadlay waxay yidhaahdeen
xasnana igugu imaan maanta magaaladan dadka iska lahaa aa jooga wixii kale boorsooyinkooda qaadanayaan magaaladu ruuxaysiin miyaa galmudug yaa yaa iskale magaaladan adi inta yaa iskale aan maxay fiirinaysa adi inta yaa iskale kaamarin fiirinaysa su-aasha igaga jawaab Haye.
igaga jawaab su-aasha inta yaa iskale su-aasha ku weydiiyey ka jawaab inta yaa iskale waa hagaag sacdiya galmudug ukhti lcasiis almuxtarim waa waa soo dhowow weligaa maad imaanine fiinaalka ma igu ammaanaysaa maya waa ku soo dhaweynayo ale wax wax soo dhaweyna kaama rabo Haye.
galmudug waxay taa ma aragtay mise maad arkay mise basadaa kaa garaaca ma aragtay galmudug awoodooda haye yaa haye meeqaa ku badaysaa horta
meeqaa ku bisxay tirigoora lagu kala baxabe Ah, waa la socota ciyaarta abdheedaate Waaye, xagga fiir kaamil.
markay hadlayso galaal galaal bay u hadashaa Haye.
midda kale adiga islaamaha inaa in- inaa werisatida lagu talagalay Waa kan.
gabdhaha yaryar inaa werisatid ma lagu talagelin bal ka waran rigoorada intay socotay welwel marre qaarkood rigoorooyinaanay laga qabanaaye see dareemaysa wallaahi marnama Haye.
yaa kalsooni waa igu jirta waa gartay inaa cayayaanka buusaayo haye maanta ma jirto amaa lagu bareejeeyaa amaa lagaa badaa ma jirto soomaa ma jirto haye maanta maxay maraysaa aniga waxaas dhanaha igugu imaan haye maanta magaaladan dadka iska lahaa Ah.
aa jooga wixii kale boorsooyinkooda qaadanayaan aw magaaladu waa ruuxaysiin miyaa galmudug yaa- yaa iskale magaaladan ada inta yaa iskale aan maxay fiirinaysa kaamarin adi inta yaa iskale kaamarin fiirinaysa su-aasha igaga jawaab Haye.
igaga jawaab su-aasha inta yaa iskale su-aasha ku weydiiyey ka jawaab inta yaa iskale caawa dabal degaysa Sidoo kale intaa xanuun badan wallaahi Cawad wallaahi weligeed.
magaalada anaa ku baraa waxaa iskale haddaada aqoon Haye.
reer galmudugaa magaalada iskale Haye.
ayagana ka taliyo caawana magaalada wixii wixii goofa fiyaala iyo wixii boorsooyinka yaala dhan waa laga bixinaa magaalada qashinka caawa laga aruurinaya caawa dabaaldegeena nadaafada caawgalaysiin miyaa caaway yaa wixii qashina ma aragtay Ah.
yaa hoteelada bambarada leh macaa waa laga soo bixinaa kuma jiraayaan waa gartay sacdiyo taageero jalbaysan waa tahay hir shabeelle aan ku sugayahay aniga fiinaalkee maanta ceeb koobkana waa qaaday mac salaam
haye war galmudug galmudug galmudug aa badisay galmudug aa badisay galmudug aa badisay aba jacelka waa dhashay rigoorooyin aba jacelka haye haye si dirime haye haye haye rigooraa ku badiseen fiinaalka u socotaan haye haye haye haye haye haye abaa jacelka abaa jacelka haye fiinaalkaa tegaysaan koobkaa dhuusa barada geela ya abaa jacelka wuu ilmeynayaa abaa jacelka wuu ilmeynayaa Ya- haye fiinaalkaa tegaysaan
koobkaa dhuusa barada geeda ya abaa jacelka wuu ilmeynayaa abaa jacelka soo dhawow saag maxaa igu ogad adaa isku ogaa banaadir maheno haye waa kan galmudug waa ku soo dhagay Haye.
maantana ayagaa dhex fadhiyey Haye.
waa soo shaqaystay Haye.
galmudug waxaa laga guuli gownimo haye master dalaq weliga ha ka shakinin War Mastar Finaalka Dalaq waa waa ku ku- goaaminaya Haye.
idaa sawa sawa sawa
galmudug ayaa badisay ترقورين عجيبة والله meel aan laga soo laaban karna ka soo laaban alxamdulilah أي مركان فينا لو سعتها مركان shalay maanta ku ilow
galmudug ayaa badisay
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali ay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeeno ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cil-
barnaamijka wareegga wararka ayaad weli dhegeysaneysaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mid kamid a kulamadoodii caadiga ahaa ay yeesheen waxayna maanta inta ugu badan meelmariyeen habraaca waxkabedelka dastuurka dalka xildhibaano fara badan ayaana ogolaaday halka tiro kale oo aada u yar ay diideen labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa joogay xildhibaano ogolaatay habraaca waxkabedelka dastuurka in la ansixiyo soddon kamid a xildhibaanadu waa ay diideen buuq iyo fooda ayaa sidoo kale kulanka hareeyey gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe ayaase ku dhawaaqay kulanka markuu ilaada kadib warbaahinta ayaa la hadleen xildhibaanada kuwoodii taageersanaa waxkabedelka habraaca dastuurka dalka habraac ee meelmariyeen ayayna ka hadleen iyagoona soo dhaweeyey qaarkood ayaana sheegay in xildhibaanada mucaaradka ah ay khalad sameeyeen oo qaarkood ay fooda ka dhex sameeyeen golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya qaarkoodna waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin waxkabedelka habraaca dastuurka dalka ee maanta la ansixiyey waa kuwaan qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka xildhibaan odowaha ama cabdiraxmaan odowaa ayaa ugu horeeya oo halkaasi ka hadlay
raxiim bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin maantay waxaa laygu ballansanaa oo baarlamaanka ku ballansanaa in habraacii lagu bedeli lahaa lagu dhammaystiri lahaa dastuurka la ansixiyo habraacaana aad arkaysaan saddexdii afartii biloo lasoo dhaafaa laga doodayey laba akhrinoo horuu soo maray waxaa la keenay oo laga dooday laba mar maanta markii saddexaad buu ahaa konton iyo toddoba xildhibaan baa ka dooday maanta wuxuu ahaa ansixin iyo codayn haddee ayaan darro koox yaroo saaxiibadeena oo xildhibaanno ah oo xeerka xildhibaannimada iyo xeerka baarlamaanka aan aad u ilaalin yaa maanta waxay go'aan ku gaareen inay baarlamaankii bannadaan baarlamaanka bannadaadiisuna shaqo oo saxa ma ahayn shaqo abaabulan oo dana gaara laga leeyahay ahayd dee habraaca wax qodoba oo ay ku haysteen saaxiibadeen ma jiro waxa keliya ku haysteen waxa weeye ajende iska abaabulanoo siyaasadeed oo meelo kale laga maamulayo dad lahay ahaayeen ajendahaasina ma maaragtay ma hirgelin waad arkayseen laba boqol iyo afartan ku dhowaad xildhibaan baa yimid xildhibaanada intoodii badan waa u codeeyeen xildhibaanada intoodii badan waa fadhiyeen xildhibaanada saaxiibadeena ilaa saakaan la shirnay waxaan ku barinay war baarlamaanku codba wax ku kala qaataa kaalaya ilmaadee rayaalow aan wada hadalno kaalaya hadla mikrofonka ha laydin siiyo ra'yi haddaad qabtaan toosin haddaad qabtaan maya gow iyo gash ma leh wax la yidhaha soo istaageen hadda gow iyo gash male niyow inaan ka soo gudubnaan moodaynoon dowlad goboleedii ka samaysannay xeerar ka samaysannay mashaariic ka samaysanay yar yar oo ah in dee wixii la ansixi marka ilmaha adeer rayaalow waxaan leenahay xildhibaanada saaxiibadeena ha la wada hadlo ee, cod ha lagu galo xildhibaanka muxaafidkaana cod uu leeyahay xildhibaanka mucaaradkaana cod buu leeyahay xildhibaanada marka waxaa laga rabaa in saas u ogaadaan wixii buuq intoo la ekaana adinka miidiyaha madaxa bannaan xalay waa maqlayseen xildhibaano badana waxay lahaayeen miidiyaha madaxa bannaan lama keeni doono ishaa macallina waa joogteen wixii aad aragteen ummadda soomaaliyeed u sheega aad iyo aad baa umahadsantihin maya hadda laba boqol iyo si- iyo afartan xildhibaan baa joogtay inti meesha taagneed ka jar inti kale waa ansixis shan iyo toban xildhibaan afar iyo toban saddex iyo toban ma- toban iyo labo waa kaasaa ba- xayir aba- maareeya isaxay toban iyo laba xildhibaan ka jar laba boqol iyo afartan laba boqol labaatan iyo sideed baa soo hartay laba boqol labaatan iyo sideed yaa ansixis kooramkii ayagaa xaadiriyey xildhibaanada mucaaradka inta fariisteen bay kooramka halhal u tiriyeen markuu kooramka buuxsadana caagagay doonteen hal arrin baan rabaa inaan saaxiibada ii sheego horta carabtu waxay tiraa maaha kadaa tuuradu libil war sidaas geela looma waraabiyo annagaa mucaarad soo aan jirna caagna ma tuuri jirin wix ma tuuri jirin mucaarad sidiisaba makarofon wax ku galaa عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت ساوى الأركيس أنا وحال كان كوان سحنا هبراعي برلمانك أو متقانا ما أنت لصوب بندقي إن هرنا آخرين هرأي وصوم مري متقانا ما أنت دميستر كيس هيد وأنا دميستري كو حير وقول ستة وشلا قلب ديار لو كان أسكدي إن أي متقانا هر استاجان وحال الله إنها قرنك الصوماليات يحل باننا الصوماليات وحصاب حلق إسبارنا اللي دقن جري ماشان معهن ولا قصوا قدبي xilligan maanta la taagan yahay waa xilli ummadda soomaaliyeed ay midaysan yihiin xildhibaanada ay midaysan yihiin maanta halkaana ka dareemi kartaan in uu ahaa toban qofood ma ahane inta kaleeto ay israacsanayd soomaalina way raacsan tahay dastuurkana waa layskugu imaanaa halkan wixii laga bedelay ama wixii la hagaajinayo soomaali oo markhaati ka ah ama loo soo bandhigay ama bannaanka la keenaa la- soomaali laga qancin doonaa xildhibaano yaroo qowlaysato ahoo inta waddanka ka maqnaa afar diyaaradood lagu soo- lagu soo safriyey shalay waxba kama bedeli karaa qarankan horaa loo soconayaa dastuurkana waa la ansixinayaa habraacana waa la ansixinayaa way dhaqaaqdaan leeyahay soomaali ha israaca soomaaliyana ha noolaato u mahad celinayna dhammaan xildhibaanada maanta gartay mushkiladdii ama caqabaddii dalkan haysatay oo ahayd dastuurka dastuurka lama ansixinin dastuurka lama gudagelin doodiisa waxaa laga hadlay waxa waaye habraaca loo maraayo ansixinta dastuurka shacabka in la mar habaabay looma baahna waxaan shacabka u caddaynaynaa waxay ku gambadaan baddiya waxaa weeyaan la qaatay ayadoo baddii la joogo waxaa la joogaa shabaabaa la jooga waa mushkilo nawada haysta baarlamaanka waajibkiisa wuu ka gutay qaraar ayuuna ka soo saaray arrinta badda iyo kuta muxuu ahaa e, e, e, ka jirta iyo muxuu ahaa xuduudaha dalka ka jirta baarlamaanka qaraar uu ka soo saaray madaxweynaha wuu ka hadlay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda go'aan ay ka soo saareen shacabka soomaaliyeed waxaa waaye way cabireen meel kastaba waxa weye ay ku nool yihiin guda iyo dibad arrinta badda waxay ka khusaysa ma lahan shaqadeeda waa la qabtay shaqada shabaabna waa la qabanaa shaqada dastuurkana waxa waaye waa la qabanaa dalkan waxa dib u dhigay waxa weeyaan wax kastaba in la yidhaahdo hore looma socon karo horaa loo soconayaa caqabadaana waxa weeyaan waa iska leexinay cidda xaqa u leh ee dastuurka u- muxuu ah uu xusaayo cutubka lixaad cutubka lixaad qodobka konton iyo toddobaad faqradiisa sideedaad kow laba saddex ha akhriyeen waxaa xaq u leh dastuurkan ee muxuu ahaa braaciisa iyo wax kabeddelkiisa iyo dhammaystirkiisa intaba waxaa xaq u leh labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa xaq u leh maanta waan u hambalyanayaa shacabka soomaaliyeed iyo aqalada labada eh, eh, baarlamaanka ee maanta gartay waxa waaye mas-uuliyadda dalkan ka saaran soomaaliya waa ay guulaysatay waana guulaysan doontaa insha allah بسم الله الرحمن الرحيم ما انت وحن كفر حسناي انها براعي تستورك او انسحني انا وحن كما تسديتي شنتي حب قفات او انسحي تستورك اللي وانا صاحبة انا طبعا يسديت قفات إيه. وحي اسكت يا اني ما انت نهر جوكسنا انا ايه ذا صانتهاي انا قدارن كتاب ترين قدارن من دك يدنك يدنك يديد او شخينو ما اهل الله اللي وانا ان هذا بوس صحيح إن kursiga fadhiista meesha hoteelmaa waa baarlamaankii aan u dhaaran in shaqayno wixii xunna iska reebno maalimo la keenayo wow toban iyo afar food nama dhigi karta sidee- boqol iyo siddeetan iyo kow waxaa ahay baarlamaanka golaha shacabka akhirka sana wuxuu ahay labaatan iyo intaa kow meeqaa kooramkoo ka nahay siddeetan iyo toban iyo siddeed qofood anigoo ma diidi karto dastuurkana waa ka shaqaynaynay kanna waa ka shaqaynaynay siddeetan qofoodna dalka u fadhiisamaayo horaa u soconaynay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، warbaahinta kala duwan dhammaantiin waa mahadsantihiin maanta baarlamaanka wadajirka ah ee labada aqal ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ka dhacay ee, go'aan taariikhi ah oo taariikhda galay oo aan maanta ku dhiirannay baarlamaan ahaan soomaalidu waxay ku mahmaahdaa dumaal nin ka xishoodaa kama ilmo dhalo waa og tihiin dastuurka dowladda federaalka soomaaliya ilaa laba kun iyo labayo tobankii qabiyo qoraal ay- qabiyu ahaa kumeel gaadh ah labayo tobankii waxaa ka soo wareegay maanta labayo toban sannadood oo kale dunida ilbaxa ah ee nidaamka sharci iyo dastuur oo ah heshiis bulsho oo kala hagaaya u baahan inay dhammaystiraan ma dhacdo toban sannadood wax ka badan in uu dastuurku kumeelgaadh ahaado oo baarlamaanba baarlamaan uu ka dhaxlo waxaan hambalyaynayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan hambalyaynayaa labada shirguddoon oo ku dhiirraday maanta in aynu weji cusub furno ay inoo bilaabanto habraaci aynu u mari lahayn doodaha masiiriga ah ee cutubada kala duwan ee dastuurka ee hadday tahay qaabdhismeedka dawladda hadday tahay nidaamka qeexidda dhabta ah ee loo samaynayo nidaamka federaalaynta dalka hadday tahay cutubyada kale ee masiirkeenna taabanaya waxaan leeyahay hambelyo guul waxa ay ra- waafaqsanayd habraaca labada aqal waxayna waafaqsanayd cutubka shan iyo tobnaad ee dastuurka kumeelgaadhka ah ee federaalka soomaaliya iyo qodobka konton iyo toddoba ee dastuurka kumeelgaadhka ee dowladda federaalka soomaaliya haddaba maxaa maanta loo codeeyey maanta waxaa loo codeeyey dooddeenna inagu waajahanee soo socotaa sidee baa geeddisocodka dooddeennu u socon doonaa sidee baynu arrimaha masiirigaa uga doodi doonnaa sidee baynu ugu codayn doonnaa sidee baynu codayntaas iyo aragtidaa baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ah ka- ina- ka ay tahay inuu dhammaystiro dastuurka kumeelgaadhkaahi uu u weelayn doonaa go'aannada uu qaato waa arrin taariikhi ah oo geeddi-socodka dowladnimadeenna barbirow cusub u bilowday ilaahay amarkiisana aan rajaynayno in uu ku dhammaado guul iyo is-afgarad iyo inaynu ka baxno kumeelgaadhka dastuurka kumeelgaadhka ah aynu muddada ku soo naaloonaynay xal siyaasiya oo waara oo inagu haga degenaansho siyaasadeed iyo xalsillooni siyaasadeed inagu haga xasillooni amni inagu haga xasillooni bulsho iyo xasillooni dhaqaale ayaa ilaahay amarkiisa maanta aan rajaynayaa inay inoo bilaabantay dowlad iyo shicibba aan ka wada qayb qaadanno doodaha masiiriga ee nagu soo aadan fikirkiinna waa weelaynaynaa waa dhegaysanaynaa baarlamaankuna waa inuu gudagalaa bishan soo socota dhammaystirka dastuurka cutubadiisa ugu muhiimsan si aynu dowladnimadeenna iyo geleelkeedu inoogu hana qaato inooguna hirgasho waxyaabaha badanoo doodaha soo socdaa way inoo dambeeyaan maanta waxaa inoo unkamay aasaaskii habkii aynu ku sheekaysan lahayn oo ku doodi lahayn oo ku wada sheekaysan lahayn waa mahadsan tihiin intaasaan ku soo gebagabaynayaa aluuta continue waa the istaragal continues halganku wuu socdaa waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوا على سيدنا محمد آن، aad iyo aad aad u mahadsantihiin Aan, waxaan diidanayni waxay aheeday sharciga lagu tumanaya maanta ee sida cad loogu tuntay ee u jeedeen goobjoogkana waa haydeen waxaad wada ogtihiin dhammaantiinba dee baarlamaankaad ka shaqaysaanoo waad la qabsateen habdhaqanka iyo xeerarka iyo baarlamaan wuxuu ka shaqeeyo shuruucda ama xeer hoosaadyada labada gole mid kastaba wuxuu si gaara u sheegayaa farayaana iyadoo xiganaya ama iyagoo xiganaya dastuurka qodobkiisa lixdan iyo labaad farqadiisa labaad in ay samaystaan xeer wadajir ah oo labada gole kulamadooda wadajirka ay ku shaqeeyaan iskuna maamulaan muddo ayaan guddoonka labada gole ka cusanaynay oo aan laheennay war kulamadan wadajirka ah lama yaqaan si dooda loo qaybsanayo lama yaqaan si qodob laga gudbay ee la raba in la saxo wax looga sixi karo lama yaqaan sida lasu maamulayo waxaan rabnaa in xeerkii wadajirka la sameeyo waxaa diidanaa oo arrinkaa hor istaagay guddoonka golaha shacabka sidaa darteed horta arrinkaas waa qodobka koowaad oo aan diidanaynay horena aan ugu tagnay guddoonka labada gole aan la fariisannay oo aan nidhi xeerkii oona wada helin walaalayaalow kulamadan wada jirka ah shuruucda dalka iyo dastuurkaad ku tuminaysaan joojiya xeerka wadajirka aan samaysanno intaa marka laga soo tago oo xeerka wadajirka aan la haynin haddana waxaa waajib ah qodobada ay iska waafaqsan yihiin labada gole xeer hoosyadooda in haddana lasii haysto oo lasku sii yara maamulo labada xeer hoosaad waxay sheegayaan labaduba afar iyo labaatan saac ka hor kulanka guud ee fadhiga golayaasha inaan loo soo la soo diraahay ajandaha afar iyo labaatan sac ka hor shalay ajanduhu waxaa la soo diray gelinka dambaa la soo diray muddadii afar iyo labaatanka saac ahayd ma dhammayn oo khalad buu ahaa waxaa kale oo aan diidanayn ajandaha waxaa ku qornaa u codaynta akhrinta saddexaad habraaca ansixinta dhammaystirka dastuurka u codayn xeerarka labada gole ee midba gaar u leeyahayna waxay sheegayaan midka golaha shacabka wuxuu leeyahay marka akhrinta labaad ay soo dhammaato oo guddigu ay ka soo shaqeeyaan doodihii iyo aragtidii xildhibaanada ay soo gudbiyaan waa in ay u gudbiyaan akhrinta saddexaad laguna ansi- ama la ansixiyaa saddex maalin kadib markay haystaan waxa keliya wax kaga bedeli karaan doodna kama furnee inay tahay mooshiin inay toban xildhibaan iyo ka badan ay ku soo gudbiyaan oo yidhahdaan qodobkaasaan wax ka qabnaa bas waxaa marka aan diidanaynay u codayn in la soo diro war waxa loo codaynaya lama qaybin sharciga ha la dhowro brito la qaybin ha laga dhigo kadib aan soo akhrinno codaynta ajan- maalinka fadhiga xiga iyadana ha noqoto arrinka labaad oon diidananaya kaasuu ahaa waxaan khulaasadu ay tahay marka xeer wada jiro labada gole ee dastuurka una faray oon la haynin oon diidanaynay lambar labo ajandaha oo afar iyo labaatanka saac ka hor in la soo diro aan la soo dirin saddex u codayn aan wakhtigeeda la joogin in loo codaynaa la yidhi ood wada ogsoon tihiin dhammaantiin ood goobjoog haydeen waxa loo coday xildhibaanada looma qaybin waxba ay ka jirin oo maxaan ku dhahay igoo iska fadhiya meeshoodii la yidhi gacanta taaga waa mas-uuliyad darro aad u weyn oo ka baxsan wixii loo dhaartay iyo mas-uuliyadda xildhibaanadu saarnayd oo maanta waxay ansixin aan la aqoonin haddaan arkaya xogayaha guud oo guruubka farriimaha loogu soo diro xildhibaanada kulul inuu jiro uu hadda soo dhigay iyadoo soft copy ah wixii la ansixiyey uu ku sheegay marka waxaan diidanen waxaasaad guddoomiyahan ku lahayn guddoomiyow sharciga dhowr waxaad kursiga ku fadhidoon kuga oggolaa inaad shir guddoomisaa waa sharciga haddaad diiddana xildhibaanna meel wada fadhiyaanu nahay oo dad iyo deegaan wada matalo
saaxiibka miisaaniyadeed ee wadajira oo ansixiseen miisaaniyadda wadajira oo ansixiseen maxa- kuwaas shuruucdoodii ay ku ogolaateen aad baad kana umahadsan gudbinayaa.
tahay guddoonku waxaa weeyaan waxay codsadeen miisaaniyaddu wakhtigan nagu dhacay laba kun afar iyo labaatanaa bilaabatay haddaan dib u dhacnana wax badan naga hallaabaya mas-uuliyadda aan u na saaran ee mararka qaarkood xaaladaha emerjensiga ah aan u turno dib baan ka sixi doonnaa xeerkana waa samayn doonnaa miisaaniyadda ah nagala gudbiyo codsiyu ahaa maqaatiyay lahayd taasaan u samayna xisaab xirkiina oo Xisaab- laba kun labayo labaatan waaye dee.
xisaab Aad xirkan wadajir ku xisaab ansixiseen.
xirkan wuxuu ahaa maadaama xisaab xir iyadana soomaali la akhriyey oo aan ogolaan akhrinta koowaad xisaab xirka iyo miisaaniyadda afar kun laba- laba kun afar iyo labaatanka hal maalin laisla qaybiyey inayna dhaafaan codsiga hal maalin la soo wada jeedeen miisaaniyaddan laba kun afar iyo labaatanka iyo xisaab xirkan laba kun laba iyo labaatanka ha naga gudbaan xeerkii wadajirka waan samaynaynaa codsigooda sidaasuu ahaa guddoonka baarlamaanka labada بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله Een, waxaan rabaa marka hore inaan guddoonka ku bogaadiyo shaqadii aadka u fiicneed ay maanta ay qabteen isla markaasna nagu hogaamiyeen waajibaadkii iyo qaabkii aan u doorannay sharciyadduna ay shaqaysay Een, waxaan rabaa marka kale ummadda soomaaliyeed inaan meel walba ay joogaan ugu hambalyeeyo in ay maanta ansaxday Een, habraacii ee, ansixinta dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka ku shaqayn lahaayeen waxaan rabaa sidoo kalena halkaan uga jawaabo fariimihii ilaa xalay baraha bulshada la isku marina ee ahayd war waraa jiri doona wiishkale ha leeyaro waxaan leeyahay waa baabariye bilicsan aroore baxsan maalin boqor baarlamaanku wuu shaqeeyey een, sharciga wuu ansixiyey waxaan rabaa inaan meeshaan saddex fariin ka diro mid waxaan u dirayaa een, shacabka soomaaliyeed fariinna waxaan u dirayaa laamaha kala duwan ee dowladda fariinta saddexaad waxaan u dirayaa siyaasiyiintii hore ee waddankan soo xukuntay shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad ku bashaaraysataan maanta xildhibaanadii aad doorateen inuu shaqaynayo in uu caqligoodii shaqaynayo damiirkoodu uu shaqaynayo inaysan marnaba diyaar u ahayn inay dhegaystaan een, dalal shisheeye iyo siyaasiyiin bannaanka joogto ee dastuurka aanan shaqo ku lahaynin shaqooyinka ay ka wadaan ee aanan marnaba suurtagal ka ahaynin annaga waxaan ku shaqayn doonaa sidii aad noo soo duurateen dastuurka dalka iyo dadka aan u dhaarannana waajibaadkiisii waan gudan doonaa fariinta kale aan raba inaan u diro laamaha kala duwan ee dowladdu waxay tahay waxaa la rabaa in la ogaado baarlamaankan wuu ka badan yahay toban xildhibaan oo isku dayaysa inay jeebka gashato ama furahoodii soo qaadato baarlamaanku xildhibaanaha joogo xildhibaanadu aqlabiyadiisu waxay diyaar u yihiin inay ansixiyaan marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan dunida maanta waxaa farxad weyn noo ah oo guul taariikhi ah in baarlamaanka koo iyo tobanaad oo ku guulaystay inuu ansixiyo habraacii lagu ansixi lahaay ama lagu meelmari lahay dastuurka muddada dheer ahaa mashruuc ay ka faa'iidayeen dowlado shisheeye iyo hay-ado u soo shaqo tagay dalkan runtii waa ogtihiin baarlamaankii sagaalaad tobanaad way ku guuldaraysteen baarlamaanka koo iyo tobanaad maanta ayuu ilaahay makaniyey inuu bilaabo mashruucii muddo dheer dalal badan oo shisheeye lacagiisa lagu soo cunaayey ummadda soomaaliyeedna waxyaabihii deemanka laga cafiyey culayska iyo miisaanka qayb ka midoo ku lahay dastuurka qabyada ah oo mashruuc aan dhammaad lahayn muddo dheer ummadda soomaaliyeed hor yaalay shisheeyena ay ka faa'iidi jireen u ahaa maanta guulee noo tahay in baarlamaanka koo iyo tobanaad ilaahay nasiibkiisa ka dhigay in habraacii iyo waddadii loo mari lahaa dastuurka dhammaystirkiisa inay maanta bilaabeen lagu guulaystay waxaan aad iyo aad uga xumahay xildhibaanno saaxiibbadeen ah tiradooda aad u yar tahay toban ilaa koo iyo toban xildhibaan ah oo ad dirtaanba qaarkood miidiyaha ka dhahay annagoo qaylineynaan la ansixiyo war qaylo laguma soo dirine waxaa lagu soo diray inaa codkaaga ummadda soomaaliyeed ugu shaqaysid codkaada xaqaa u leedahay wax waa ku diidi kartaa waa ku ogolaan kartaa labadaba dastuurka iyo xeerka dalka u yaallo iyo xeerarka dalkaba uu ku ogol yahay laakiin qaylo laguma soo dirin in foodo iyo qaylo iyo maalin walba ishor istaag tiro yar ee sameeyaan suurtagal maayo dalkan jid iyo jahadiid muddo dheeroo hortaagnaa cid loo joojinayo ma jiraan shuruucda dalka iyo xeer nidaamyaasha dalkan dalkan lagu hagayaa iyagana saaxiibaday waxaa u nasteexeynaya in ee maadaama ay xildhibaano yihiin iyo kuwa siyaasiyiintaba oo isku sheegaya musharaxiinta ah iyagaba waxay fursad u leeyihiin maadaama ay xildhibaano yihiin inay codkooda ku ciilbaxaan imaadaan leenna golaha maadaama baarlamaanadii naga horreeyey caqabadihii hortaagnaa mid noocaan oo kale u ahaa xildhibaanada saaxiibbadayna waxaa ku dhiirigelinaa go'aanka ay qaateen geesinimada leh taariikhiga ah ummadda soomaaliyeed waa loo adeegaa maadaama aan muddada kooban oo annaga aan xildhibaanadana qof walba waxaa la rabaa inuu taariikh fiican ka tago dalkaani cadow badanuu leeyahay cadow shisheeyuu leeyahay cadow gudahoo leeyahay intaba inaan loo joojin waay qof shakhsi iyo shakhsiyaad inaanan loo joojin oo xeerarka dalka la raaco xeerarka dalka iyagaana hagayo sidaas ayaanan saaxiibbaday ku dhiirigelinayaa kuwa oo isku dayada samaynaaya oo baarlamaanka inay isbaaro u dhigtaan rabaanne iyagana waxaa u nasteexeynaa xildhibaanaadii codkiina shaqaynaya waxna ku diida waxna ku ogolaada waa mahadsantiin waxaan ku faraxsannahay maanta labaatan iyo saddex sano oo dalkeennu uu ku soo jiray nidaam dastuurku meelgaara lagu shaqaynayey iyo axdii in maanta baarlamaanku ansixiyey habraacii lagu bilaabayey dib u eegista dastuurka oo runtii wax ummadda soomaaliyeed muddo badan ay ka warsugaysay aad iyo aadna loogu baahan yahay si dowladnimada soomaaliya u qaangaadho habraacayn maanta la ansixiyey aad baan ugu faraxsannahay wallaahi dee nasiib darro yar baa meesha ka dhacday ilaa toban iyo laba xildhibaan meelahaas ayaa aad arkayseen inay fawdo sameeyeen oo diideen oo si offensifa ay u dhaqmeen oo sharciga baarlamaanka iyo xeroosaadku aanu qabinin laakiin xildhibaanada waa loo qaybiyey hab e a baana looku qaybiyey dokumentiga waana ansixinay hadday ogol yihiin in la dhegaysto laakiin inay hadlaan ma doonaayeen fawday sameeyeen aada u mahadsan bismillahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan ka nimid haddeer oo noo soo afmeermay kulankii labada aqal ee habraaca lagu ansixinayo sidaan u wada ognahay waxaa laga yaabaa dadka inta badan ee shacabka soomaaliya in loo war sheeko xumeeyo oo markay maqlaan dastuurkii baa la ansixinayaa ay moodaan dastuurkii oo duuduuban oo warqad ah oo inta halkaa la keenay gacanta loo taagay ma ahayn maanta waxaan ansixinayn wuxuu ahaa habraaci waa lagu raftay in lagu rafto oo la shaandheeyo oo la wada hadlo oo qolo walba waxay dhibsanayso gooni looga saaro waa caafimaadka ummadda soomaaliyeed ay ku jirtaa waa waxaan loogu talagalay in ayadoo miro dhal ah bisil dadku isku fahmi kara habraaca la keeno dastuurku waa noo dhiman yahay dastuurku waa weyn yahay waa shabtaro badan yahay cid allaale ciddii wax ku darsanaysa ciddii wax ka qabta waqtiga xilliga dastuurka lasoo qodobeeyo oo weliba hadda aan ognahay inuu kale waqti jabtar walba waqtigiisa imaan doono intay qaadan doonto allahu aclam waqtigu dhamaystimal ma oga afti dadweynaa sii dhiman hawshaas waa howl dastuur oo ballaaran oo geli doono tan habraac ee maantay muddo waxaa loo taagnaa waxaan u malaynaya hadda laba teeram ayaa ayay buuq taagnaa waxaa loo xayirnaa ma ahayn gobolada maamul goboleedada aan naqaano ee dhisan ee qaarna hore u dhisnaayeen qaarna ee xiliyad dhexe dhismeen waxaa loo xayirnaa waxay ahayd arrinta somalilan iyo sooma iyo khaatumo oo oo somalilan ay lahayd anagu dal baan nahay reer khaatumana annagay naga tirsanyin reer khaatumana ay lahaayeen anagu kama tirsanin kala goynta dalka soomaaliyed ma rabno ummadda soomaaliyeed baan ku dhex jirnaa ayagaan rabna inaan wax la qaybsanno waxaan ku faraxsanahay doodaa dheer ee soo jiidatay ilaa waxaan u malaynaya inay hadda labadaa tilmi shan bilood lix bilood inta waxaa laga doodayay sidee loo kala dadkan waa dad ehel ah waa dad deegaan ka dhexeeyo laakiin qolo walba wax jeceshahoo rabto sidee loo kala saaray aakhirka waxaa lagu soo gabagaboobay oo lagu soo dhameeyey iyadoo is ogol ay tahay dastuurka iyo habraacuna waa is ogol in reer khaatumana maamulkoodii markii koowaad taariikhda aanu intaan ka garanayo ama aan maqlay oon markii koowaad ee habraac lagu qoray een, een, een, een, een, xaquuqdoodii waa dad ballaaran gobollo waaweyn bay degaan waa dad fara badan ee, oo taariikh leh inay ka dhex muuqdaan ummadda soomaaliyeed xaqi u lahaayeen laakiin isku tuurtuur badan ayaa keentay halkaas waxaana weliba maantay een, aan aan ugu hambalyeyna shacabka soomaaliyeed khaasatan reer khaatuum inay ayagu sabab u ahaayeen oy meel istaageen xaqoodan ayagu ay dhacsadeen kadibna madaxda hadda maanta een, joogta looga garaabay dadka ummad soomaaliyeed weeye xaqooda gacanta ku haystaan gobollooda gacanta ku haystaan waxaan leeyahay reer khaatumo hambalyo ummadda soomaalida waan hambalyeynayaa in maanta loo jihaystay habraaci dastuurka waa gaarkiisa horaan u sheegay intaasoo qodob anigu aan rabin baa ku jira wa- waqtigeedaan ka doodaya xildhibaan baan xaq baan u leeyahay inaan inaan qodobada ka doodo oo aan ansixiyo
بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn xildhibaanadan reer ila jooga iyo shacabka soomaaliyeedba waa- waa salaamaya Eh, ujeeddada aan idinku yeedhnay waxaa weeye keliya inaan u hambalyeyno inaan u hambalyeyno shacabka soomaaliyeed shacabka s c baarlamaanka federaalka soomaaliyeed oo maanta ansixiyey xeer hoosaadkii eh, habraacii dastuurka habraaca macnihiisu waxaa weeye waa procedurkii uu dastuurku raaci lahaa ee dastuurkii maaha dastuurkii ugu dambeeya Eh, marka dad badan baa waxay ka fa- ka bixinayaan faallo qaldan oo ah dastuurkii baa la ansixinaya waxbaa la magaceyseynaya horta ee dastuurka procedurkii loo raaci lahaa ama xeer hoosaadkii weeye labada aqal ay ku wada shaqayn lahaayeen dastuurka ka wada shaqayn lahaayeen waa la ansixiyey Ee, muddo ayuu taagnaa oo ogos ayaa la keenay ee, golo- labada aqal oo isku wada fadhiya muddadaas buuq baa ka taagnaa sida ee, xildhibaan sahar sheegtay buuquna wuxuu ku taagnaa ee, xildhibaanada ka soo jeeda ee, somalilan maamulka somalilan iyo xildhibaanada s c khaatumo baa isku hayey Ee, muddadaas uun xalkeedii baa la raadinayey maanta ayay noqotay in xalkii uu ay kala noqdaan laba maamul oo soomaaliyeed oo isdhinac yaalla ugu horreyn waa u hambalyeynaynaa ee, maamulka ee, reer s c khaatuma markii ugu horreyso baarlamaanku uu maamul s c la yidhaaho uu ku ansixiyo habraaca waa waa guul usoo hoyatay runtii waana waana ku faraxsanahay waana uga mahad celinaynaa guddigii dastuurka ee ka shaqaynaysa gaarka ahayd kuwii ee, ahaa ee, guddida korjoogteynta iyo guddigii u xisaareedba ee ee baarla- ee- ee- ee dastuurka aad- waa lagu hambalyeynaynaa annana waa isu hambalyeynaynaa soomaalina waa hambalyeynaynaa reer ssna waa hambalyeynaynaa runtii waa guul weyn oo taariikhiya oo maanta timi waxaan rabaa inaan lagu kasoomin dastuur baa ee, laga shaqeynaya waa xeer hoosaadka wa- waa habraaca waxa laga shaqeynayey oo maanta dhammaaday Ee, in saa loo fahmaa loo baahan yahay Ya- da- dad wax khaldayaa jira oo siyaasiyiina oo wax badan khaldaya oo oo ka dhigaya ee, dadkan dad uun gacan iska taage dastuurka qof walba fikir buu ka qabaa qof walba doodiisu ee, keensan doonaa habraacana waa kii lagu la- la raaciyay procedurka waa. marka taasi waa taas Ee, waxaan leeyahay reer s c iyo soomaaliba waxa la ansixiyey waa waa arrinkaa wey waa habraacaas Ee, yaan lagu kasoomin waxyaabaha kale ee la sheegayay ama nin shaki qaba oo anugu leyr siyaaseed baa idhaha ama oo kashkiisa ka cararaya Ee, raggii waddankan u tartamayey laba kun iyo ee, madaxweynenimada ugu tartamayay qof aan lahayn dastuurkaan dhamaystiraya ma jirin madaxweyne aan- nin musharax aan lahayn ma- waxaan tas- dastuurkan dhamaystiraya ma jirin dastuurkana dee meeshii laga gelayay iridii laga gelayay waa habraaca haddaan habraac la helinna dastuur ma ansaxayo marka taasna waqtigeedaan u diyayna waqtiga ee, baa- baa baa sheegi Ee, yaa la- lagu khaldamay waxyaaba badan oo baarlamaanku waa xor ninku yani xubin waliba fikirkeeda iyo aragtideeda xor u tahay Ee, marka si fiican bay maanta u ansixiyeen Ee, baarlamaanku waana soo buuxiyeen golaha maba jirin dee hadda ka hor maba arag baarlamaan saa u buuxo oo maa tira intaa leeg marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaynaa waxaanu rajaynaynaa in dastuurkana sida ugu habboon loo dhexgali doono waqtigeeda Ee, aad iyo aad baad mahadsantihiin reer s c waxaanu leenahay midnimadiina iyo maamulkiina iyo آه، عقال لكم حجة وسوس عطا بهاشي ربنا يسر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا يسر
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinayey cabdiwahab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayey barnaamijkan lamida intaan ku kulmi doonno waa dhammaanteen oo dhammaantiin idin leh habeen wanaagsan